anigu maanta waxaan ku sugannahay xarunta a b c ee xarunta koonfur galbeed lixda ayaan ku sugannahay shalay shucaysaan usoo galnay ilaahi maanta waxaa noo yimid xildhibaanadii qaranka oo sideed qof ka mid ah oo cabdullahi cabdigaroon io fawdiye ay hogaaminayaan waxay xirnaa xarunta laakiin weli waa lagu wareegsanayay laakiin saaka waxaan ku qabnaa a b c waxaan ku qabnaa shir oo maga wadanka oo dhan isugu yimid gobol degmadan baydhabo oo dhan ay isugu yimaadeen ganacsatadeedii xoolaha la keenay laba neefoo geel baa u xiran raasina la keenay waxii dad meesha joogay oo ganacsato ahaa dukaanadaa la soo xiray cidna looma yeerin shacabka asigaa danihiis u yimid waa haddana waxaan ku jirnaa xarunta a b c waxaan shirkiga hadda noo socdo shirka waa dhiirigeliin oo koonfur galbeed loo samaynayo in isku xirnaansho shacabkaan u sheegaynaa